bismillahi raxmaan raxiim cabdishakuur aada iyo aada umahadsan tahay waana kaaga mahad celinayaa sida aada bulshada uga haqabtirto warbaahinta radio muqdisho iyo s n t v ba waxaad waa saa u sheegtay dowlad goboleedyada ama waxaa soo gabagaboobay doorashooyinkii labada aqal ee ka dhacayay muxuu ahaa gobolada gaar ahaan garowe baydhabo kismaayo cadaado iyo jowhar inta yaroo harsanna waa inta hadda ka socota muqdisho ee gobolada waqooyi runtii soomaaliya waxaa qormaysa waa taariikh waa markii ugu horeysay doorashooyin laga soo xildhibaanada laga soo doorto degaanada waa markii ugu horeysay muxuu ahaa madaxda dowladda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyadu isku afgartaan nidaam hanaan doorasho oo dalkan lagu gaarsiin karo muxuu ah laba kun iyo labaatanka hal cod iyo hal shaksi rajadaas la filayeyna maanta waa ay rumowday mar haddii labadii aqal kasoo gabagaboobeen gobolada marka laga reebo gobolada waqooyi muqdisho ka socda tani marka waa taariikh oon hore uga dhicin dalka waxaa la rajeynayaa inay wax weyn ka bedeli doonto doorashadan ay noqon doonto markii ugu horeysay soomaaliya aqal sare iyo aqal hooseba ay wada doortaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan isleeyahay waa horumar dalku uu ku tallaabsaday afartii sano howlihii la qabtayna waxay markhaati ka tahay in wax badan lasoo qabtay inta dhimanna la rajeynayo dowladda cusub inay dhamaystiri doonto way sidaan la soconno gobolladii hadda waa lasoo gabagabeeyey muqdisho oo lagu dooranayo xubnihii gobolada waqooyi iyo xildhibaanadii aqalka hoose ee beelaha banaandiriga ayaa ayaa hartay waktigii loo qorsheeyey doorashada jadwalkii ugu dambeeyey markaanu egno waxay ahayd in shan iyo tobanka bishan ay xildhibaanada fadhiistaan labayo labaatanka la doorto guddoonka baarlamaanka ee labada aqal madaxweynaha sideed iyo labaatanka la doorto jadwalkii ugu dambeeyey ee la dejiyey suuragal ma kula tahay caawo bishu saddex iyo toban ay tahay inuu hirgalo markaad eegto waktiga la haysto
runtii waxay ku xiran tahay hadba sida shirka oo madasha saddex iyo tobanka sida u qabsoomo sidii loo xaliyo arrinta tan muxuu ahaa cabashada ee ku saabsan xildhibaanada aqalka sare ee gobolada waqooyi qoondada ay ka siinayaan soolay sanaag marka arrimahaas laakiin waxaa muuqata runtii madaxda dalku inay ka go-an tahay in doorashada la qabto lana qabto bishan december dhamaadkeeda oo aan la gaarin sanadka cusub laba kun iyo toddobiyo tobanka taasna runtii waa arrin aan isleeyahay muxuu ahaa farax gelinaysa shacabka soomaaliyeed oo dhan
guddiga doorashooyinka dadban waxay iyagu sheegeen in ay bilaabayaan bixinta shahaadooyinkii xildhibaanada maanta ay ku dhawaaqeen marka laga reebo xubno ay cabasho ka jiraan sida guddigu ay sheegeen marka arrimahaas oo kale iyo haddii la helo kooramkii loogu talagalay xildhibaanadu ku fadhiistaan suuragal ma tahay in waktigaasi shan iyo tobanka bisha loo aastay ay xildhibaanadu fadhiistaan
runtii waa aada bay u adag tahay laakiin waa la samayn karaa oo wax walba waxay ku xiran tahay hadba isfahamka siyaasadeed aqalka sare ee gobolada waqooyi siiba sanaag iyo sool haddii kaas la xaliyo inta kale waa iska dhammaanaysaa laakiin waxaa muuqataa guddiyada heerarka kala duwan oo federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadaba runtii inay shaqo fiican qabteen in dowlad goboleedyada madaxweyneyaashoodii ay xaflado u sameynayaan xildhibaanadii ayagana shahaadooyinka ay soo siinayaan si ay u yimaadaan muqdisho marka arrimahaas oo dhan markaa fiiriso fafaalaha aada u fiican yahay maalmaha soo socotana waxaan rajeynaynaa wixii isfaham siyaasadeedna in la dhamaystiro xildhibaanaduna shan iyo tobanka muxuuaha magaalada muqdisho ay kulankooda ku qabsoomaan kadibna waxaa dhaboobaysa in sideed iyo labaatanka doorasho madaxweynaha ay dhacdo haddii taas daahitaan uu ku yimaado markaas waxay ku xiran tahay madaxda muxua hogaamiyayaasha qaran inay si deg dega isugu yimaadaanoo bal wixii si loo xaliyo islamarkaana doorashooyinka loo qabsoomo laakiin hadda waxaa xaqiiqo ah in soomaaliya doorasho ka dhacayso waktiyada dhow way marka la eego laba kun iyo labaatanka soomaaliya waxaa la doonayaa inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah maanta waxaa la hayaa doorashadii oo dad matalaya dadka oo ka dhacday xarumihii dowlad goboleedyada oo xildhibaanadii labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya midna golihii wakiilada ee maamulada ay soo doorteen midna dad beelaha matalaya oo ergooyin ay soo doorteen oo markii hore loogu talagalay afar iyo toban kun oo qof marka laba kun iyo labaatanka marka maadaama hadda laba kun iyo lix iyo toban halkan la joogo ma kula tahay inay dhici karto doorasho qof iyo coda
runtii rajada aada bay u weyn tahay waxayse ku xiran tahay muxuu haddii madaxda la dooranayo iyo muxuu ahaa golaha wasiirada imaanaya iyo siday u wada shaqeeyaan dowlad goboleedyada jiro waxay ku xiran tahay muxuu ahaa sida mudnaanta dowladda cusub ay u siiso hal qof iyo hal cod siduu ku dhici lahaa waxay ku xiran tahay sida mudnaanta loo siiyo dib u eegista dastuurka afti loo qaado waxay ku xiran tahay sida dowladda cusub ee tilmaanaysa ay mudnaan u siiso taasaa marka waxay keenaysaa inay muhiim tahay in xildhibaanada qaranku ay ka fikiraan sidii ay u dooran lahaayeen shaksi ama maaragtay hanan kara in howlahaas o dhan la qabto shaksi waayo aragnimo iyo leh horey usoo shaqeeyey islamarkaana dardargelin kara howlaha socday horumarka faraha badan marka rajo weyn baa la qabaa shalay lix bilood ka hor leesma lahayn cadaado iyo garowe iyo jowhar iyo baydhabo iyo kismaayo ayaa doorashooyin xildhibaanadu laga soo dooran doonaa laysma lahayn conton iyo kow oo matalaya beeshaas ayaa dooranaysa arrimahaas oo dhan waxay ku dhacday rabitaanka madaxda qaranka iyo muxuu ahaa madasha hoggaanka haddana waxaan isleenahay inta dhimana inay dhammaystiri karaan isla markaana si loo helo doorasho dhowaan dhacda waay ugu dambe waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sanadkan hadda doorashaa dhacaysa murashaxiin badan baa taagan oo madaxweynuhu ku jiro oo ra-iisul wasaaruhu ku jiro murashaxiin kalaa jira maxaa la filan karaa natiijo aynkii ayaa la filan karaa marka laga hadlayo doorashada qaranka natiijadaasina marka laga hadlayo halka loo socdo oo ah doorasho qof iyo cod ah sidee u saameyn kartaa
runtii waxaa xaqiiqo ah oo dhab ah waddanku inuu horumar sameeyey labadii kun oo dowladdii markaas carto lagu soo dhisay ilaa iyo hadda isbedeladii dhacayay horumarka samaysmayey siyaasiyiintuna inay maaragtay runtii muxuu ah heerka la gaaray uu yahay heer soomaalidu ay wada doonayso in si dimuqraadiyad ah shacabka looga wada qeybgeliyo talada waxaa bilowday muxuu wada ogol iyo in lagu heshiiyo wax alala wixii laysla ogol yahay la isu samro siyaasadana maaragtay lagu gaaray halkan markaan waxaan isleeyahay xildhibaanada mas-uuliyad weyn baa saaran oo ah shaksiga ay u dooranayaan codka kow codkii oo qarsoodi ah laba inuu qof walbaba niyadiisa ka fikiro qofka ugu haboon ee waddankan gaarsiin kara laba kun iyo labaatanka hal cod iyo hal qof rajo weyn baan ka qabaa madaxda iyo inta issoo taagta markaa fiirisana waxaa arkaysaa dad fara badan oo howlana soo qabtay waay aragnimadii leh aqoontii leh khibradii leh howlahan socdana ku dhex jiray oo ka warqabay marka waxaan isleeyahay taasna iyodadiileyn la gelinaysaa horey waxaan u arki jirnay madaxweyneyaal wada tartamaya labaatan soddon oo hal qof oo maaragtay xil kasoo qabtay waddanka uusan jirin maanta waxaan aragnaa dad fara badan oo heer wasiir heer maaragtay madaxweyne dhammaan heer ra-iisul wasaare loo wada tartamayo xilka in la qabto taasna waxay ku timid rajada ay shacabka qabaan in hab dimuqraadiyad nidaam uu dalka ka dhici karo marka rajo weyn baan ka qabaa aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa injineer cabdiraxmaan cumar yariiso wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya ahaana afhayeenkii ee madaxtooyada oo inooga warramaya bal aragtidiisa natiijooyinkii ka soo baxay doorashadii xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee lagu qabtay gobolada dalka oo muqdisho un ay ka harsan tahay in lagu soo gabagabeeyo ama lagu soo doorto xubnaha ka imaanaya gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo xubnaha ka imaanaya beelaha baraandiriga ee aqalka hoose